بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya iyo sharxii sheekh ibnu cuthaymiin allah u naxariistee xadiidkii tobanaad yaan ku jirnay oo laba dersi ka soo qaadanay in allaha tacaala طayibu laa yaqbalu ila طayiba wa in allaha amara almu'miniina bima amara bihi اlmursaliin xadiidkaasaan ku jirnay waxaan soo gaarnay faa'iidada sagaalaad ee ka mida faa'iidooyinka laga qaadanayo xadiidka shiikhu wuxuu yidhi waxaa waajiba in nicmada allah noo galay aan ku shukrino aan uga mahad celinno shukriguna muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa in camal saalixa lala yimaado maxaa marka u daliila waa hadalkii allah uu ku yidhi rususha kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa waxyaabihii u wanaagsanaa iyo risqigii maaragtay xalaasha ahaa cuna camal wanaagsanna sameeya mu'miniintiina alla wuxuu ku yidhi kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum wixii aan idinku arsuqnay kiisa wanaagsan cuna washkuruu lilaahi allana u mahad celiya waxaa marka ka farcama ayuu leeyahay labada aayood marka laysu keeno in shukriga laga wado camalka saalixa ah maadaama rasuulku sal slm uu yidhi in allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin wixii alla uu rususha farana waa laba shay kan koowaad waa maxay inay tayibaadkii wax ka cunaan wixii wanaagsanaa inay wax ka cunaan kan labaadna waa maxay inay camal saalixa ay sameeyaan qof kastoo markay yidhaahda ashukru lilah walxamdu lilah macnaheedu maaha inuu shaakir noqdo oo mahadcelintii iyo mahadnaqii laga rab uu la yimid ilaa uu camal saalixa ka sameeyo sidaa darteeda fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen shukrigu kii nicmada kuu galay oo la ateeco waayo oo taacadiis loo istaago marka wacmalu saalixan macnaha shukrigii bay u dhigantaa faa'iidada tobanaad ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay in qofkii oo wax ku tilmaaman oo sifadaas leh isla sifadii lafteeda la dhihi karo waryaha sifadaas lagaa helo ama sifadaas ku tilmaanow oo marka alla uu yidhi wacmaluu saalixa camal wanaagsan sameeya in camal wanaagsan la sameeyo yaa rusushii la faray iyagoo aan ognahay rusushu inay camal saalixa sameeyaan shakina uusan ku jirin waa sida alla uu rasuulkiisa maxamed sal ly slam uu ku yidhi yaa ayuha nabiyu itaqi illaaha nebiyow alla ka cabso marka aayaadkan shiikhu wuxuu leeyay shee ibnu cuthaymiin alla wuxuu faray buu leeyahay rasuulka sala alla alay salama inuu alla ka cabsado annagoo garanayna inuu rasuulku yahay sala allahu alay slam qofka alla ugu cabsi badan dadka xadiisaaba jiraba ana atqaakum lilaahi wa akhshaakum lahu ana akhshaakum lilaahi wa atqaakum lahu marka haddana waxaa arkaysaa uu ku leeyahay annagoo haddee dad iska maaragtay iska allow sahala ah oo haddana gaboodfal badan ku jirna yaa haddii qof annaga naga mida la yidhaahdo alla ka cabso wuxuu leeyahay macnaha alla ka cabsadii qofka la yidhaahdo aada buu u xanaaqayaa allah kuanuuniya haddaad tidhaahdana wuxuu ku leeyahy kale oo anigu maxaa mushkilaaha ku jiraa rasuulkana sal ll ly slam alla wuxuu kula khitaabo kula hadlay qowlkiisii ahaa yaa ayuha nabiyu itaqi illaah alla ka cabsaa lagu yidhi rasuulka sal ly slam marka rusushii alle waxaa la faray inay camal saalixa sameeyaan iyagoo camal saalixa sameynaayo oo la ogyahay waa sugid lagu sugaayo waxa ay ku taagan yihiin oo camal saalix ah si ay u daa'imaan faa'idada koob iyo tobanaad ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay waxyaabihii khabaa'ista ahaa in la xarimo oo alla wuxuu yidhi kuluu min alطayibaati wixii uu wanaagsanaa wax ka cuna muuminiintiina alla wuxuu ku yidhi kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum wixii aan idinku arsuqnay iyo kiisii wanaagsanaa wax ka cuna laakiin khubsigaas la sheegaayo muxuu yahay marka waxa kulminaya ma wax ka- wax dadku ay macnaha iska xumaystaana waxaas waa inay xun yihiin uf ay yidhahdaan iyo wax noocaas oo kale miya oo qof walba maaragtay hadba dabiicadiisa iyo misaajkiisu sida uu yahay wixii la xumaada miya mise waxaan leenahay waxa khabiidka ahi waa waxa sharcigu u arko inay khabiid yihiin jawaabtu waxay tahay waxaa khabiid la yidhaahdaa oo waxaas waa wax xun la yidhaahdaa wixii sharcigu inay xun yihiin ugu arko sababtoo ah dadkii looma celin kara caqligoodii haddii dadka caqligooda loo celiyo istiqbaadkaas shar fara badan iyo khilaaf fara badan baa ka dhalanaya tusaalan marka idin siinayaa buu leeyahy sheikhu dadka qaarkood waxaa la xun buu ku leeyahay oo ay maaragtay dhibsanayaan inay cunaan eh, jaraadka ayaxa inay cunaan yaa la xun dadka qaarkoodna waxaa la xun eh, baashan la yidhaahdo abeeslogaaleyda inay cunaan labaduna waa xalaal marka taasi waxay kutusinaysaa in dadku waxa ay dhibsanayaan ama la xun ee aan loo celinaynin qofka cidda uu iska nacayo iska dabiiciga ah sababto qof walba waa uu iska dhibsadaa waxa aanu caadaysanin inuu cuno carabta qaarkood sida laga laga sheegay wax walboo dhulka ku socda waa cunaan ilaa marka laga soo reebo waxaan la yidhaahdo doorshaanka moogiye soomaalida qaarkoodna ay xarwarwaal ku yaqaanaan waa un xayawaan maaragtay xasharo oo cayayaan macnaha madow oo dushiisu adag tahay khunfasaadaas marka waxaa la sheegay midka jucliga la yidhaahdo inuu ka yar yahay yani urkiisuna uu xun yahay kaas taas ma cunaan marka leo aad bay u xun tahay moogta ama wixii khunfasaa oo kale ah wixii ka soo haray way cunayaan carabta qaarku saasay ahaan jireen wax kaloo ay dhaafayaan ma laha marka sidaa darteed waa in la yidhaahdaa marjicu wuxuu yahay marka la leeyahy waxaan waa wanaagsan yihiin iyo waa khabiis waa in sharciga loo noqdo maaha dadka dooqooda in loo noqdo maaha faa'iida laba iyo tobanaad waxay tahay in ay fog tahay qofkii xaaraanta cunaayey in ducadii laga ajiibo si kastoo macnaha ula yimaado sababihii lagu ajiibi lahaa ducadiisa maxaa yeelay rasuulku sal l slm wuxuu sheegay nin safarkii dheeraynaya oo basaasan oo boor leh kadibna wuxuu yidhi fa annaa yustajaabu lahu yacni see ducadiisa loo aqbalaya macnaha waa waa fogey waa fogeynaya rasuulka sal l slm in ducadiisa la aqbalo iyadoo sababihii ducada lagu aqbali lahaa ay meesha yaallaan laakiin taa macnaheedumu waxaa waaye in la yidhaahdo waa mustaxiil in ducadii laga ajiibo marba haddii wax qalada uu ku jiro ama shuruuddii qaar laga waayo jawaabtu waxay tahay maya buu leeyahy sheikhu maxaa yeelay wixii waa la baciidsan karaa inay baciid yihiin waa loo arki karaa laakiin inay marmarka qaarkood dhacaana dhici karta waa mustaxiil inay dhacaan lama dhihin waa laa yaqac lama dhihin lakin fa annaa yustajaabu baa layidhi rasuulku sal ly slam marka waa uu fogeeyey arrinkaas isagoo dadkii ka fogeynaya inay xaaraanti cunaan faa'iidada saddex iyo tobanaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo in safarku uu ka mid yahay sababaha keena in ducadii qofka laga ajiibo see loo fasiraa marka arrinkaas waa in ay soo aroortay axaadiis sheegaysa in qofka musaafirka ah ducadiisa aan la soo celin oo rasuulku sal l slm wuxuu sheegay xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maaje iyo wariyeen halaathu dacwaati mustajaabaat laa shaka fiihina saddex duco waa la aqbalaa shakina kuma jiro waa waalidkii oo ilmihii uu dhalay habaara iyo qofkii musaafirkaah ducadiisi iyo qofkii la dulmiyey habaarkiisi intaba alla waa ajiibaa rasuulka sal l slm marka wuxuu sheegay kadibna sheegidda uu rasuulku sheegay sal alla ly slam safarkii wuxuu ku tusinayaa in safarku uu raad ku leeyahay ducadii in la ajiibo kumaba sii jirto marka safarku uu dheer yahay oo qofku waddankiisii ka fogaado maxaa yeelay qalbigiisu aad buu maaragtay u jilicsan yahay oo alle ayuu aad u cuskadaa faa'iidada afariyo tobanaad waxay tahay in basaasnimadii iyo boorkii qofka maaragtay qabsaday ee ka muuqanayay inay labaduba ka mid yihiin sababihii ducada lagu ajiibayo laakiin taas waxaa ku soo aroori karta buu leeyahay oo lagu bushin karaa in waxyaabihii mubaaxaadka ahaa ee bannaanaa xalaal meerashada laga xalaal meeranayo iyadoo aanay jirin sabab sharciyo taa keenaysa in tawarucaas iyo xalaal meerashada noocaas oo kale ay tahay wax xun sharciga ku xun laakiin waxaa looga jawaabayaa taas xadiidka waxaa loola jeedaa in qofkaasi uu yahay qof ku dadaalo arrimihii aakhirada si ka badan siduu adduunyada ugu dadaalaya ee macnaheedu maaha inuu mubaaxaadkii la diriraayo maaha faa'iidada shan iyo tobanaad waxay tahay in labadii gacmood oo kor loo qaadaa marka alle la tuugaayo inay ka mid tahay sababihii keenayay in ducadii la ajiibo kor u qaadidda gacmihii kor loo qaadayayna waa sidee waa inaad gacmahaadi kor u qaaddo oo aad gacmihiina isu dhoweyso oo aad ku aadiso naasahaada macnaha laabta maaragtay qeybteeda kore marka tunduwada uu sheikhu sheegayo waana naaska raggaa la yidhaahdaa ducadii marka uu caraacalku la socday iyo isbimbihintuna iyadana kora loo sii qaadaa intaa waa kasii waa kasii dheerta xataa rasuulku sal alla ly slama markii uu ducadii roobdoonta uu ducaynayay labadiis gacmood kor buu aada ugu qaaday ilaa qofkii yacni fiirinayay uu u maleeyo in labada gacmood dushoodii ay macnaha dhinacii samada ay jiraan meeshii calaacashu samada ay jiri laheyd siduu gacmihii kor ugu qaadaya waxaa loo loo arkay oo qofku uu u maleeyey in macnaha dhabarkii gacmuhu uu xigo cirki haddii aad marka isbihinbihintii iyo tadarucii iyo calaacalkii aada ku xeel dheeraato gacmihii korqaadidoodina ku xeel dheerow masalada marka meeshaan jirtuu leeya shiikhu labada gacmood in kor loo qaadaa sideedaba duco kastoo la ducaysanayo ma mashruuca jawaabtu waxay tahay saddex qaybood baa loo qaybiyaa arrinkaas qeybta koowaad waa maxay waa qeyb ay ku soo aroortay adilo ku tusinaysa in gacmihii kor loo qaadayo marka ducada noocaas oo kale lagu jiro qeybta labaadna waa maxay waa qeyb ay axaadiistu sheegayso inaan gacmihii kor loo qaadayn adoo alla tuugay sidaa mararka qaarkood aan haddana gacmihii kor loo qaadayn qeybta saddexaadna waa maxay waa wax aanan daliil u hayn wax tusinayana ma hayno wax diidayana ma hayno tusaale amarka qeybta koowaad wuxuu yahay haddii qofkii khudbada akrinayay uu macnaha roobdoon uu ku ducaysanayo oo roobdoon uu samaynayo ama roobka intuu aada u batay oo lagu dhibtooday uu leeyahy allow roobka maaragtay naga wareeji oo dhinac nooga wareeji oo macnaha jooji macnaha gacmihii marka kor buu u qaadaya qofka dadkii asaga maaragtay khudbadiis dhegeysanaya ee salaada jumcaha inay la dukadaan diyaar u ahaana sidoo kale iyaguna gacmihii kor u qaadaya waa marka ducadu ay tahay duca roobdoon duco kasta ma ah waa ducada roobdoonta keliya maxaa u daliila arrinkaas marka waa xadiidka uu bukhaari wariyey waa xadiidka anas oo ka hadlayay ninkii caraabiga ahaa oo rasuulka sal alla ly slam ka dalbay khudbadii jumca isagoo ku jira rasuulka sal ll ly slama inuu alle u weydiiyo roob roobdoon noo samee buu yiri markaasaa rasuulku sal ll ly slam gacmihiisa kor u qaaday isagoo alla maaragtay baryaaya dadkiina gacmahoodii kor u qaadeen iyagoo iyagoon alla baryaaya waxaa kaloo sunnadii ku soo arooray in labadii gacmood kor loo qaado marka lagu jiro qunuudkii nawaasisha yacni musiibo weyn iyo dhib weyn baa dhacay markaasaa alla waxaa la weydiisanaya in dhibkaas uu dadkii ka qaado salaaddii doontaba ha noqotee salaadihii dhexdooda lagu duceysanayaa qunuut baa la yidhaha marka waa qunuut nawaasil in gacmihii kor loo qaado iyaduna axaadiistu way tusinaysaa witerka marka maaragtay qunuudka lagu sameynaayana sidoo kale in gacmihii kor loo qaado axaadiistu way tusinaysaa buu leeyahay sheikhu sidoo kale marka la cumreysanaayo ama la xajinaayo ee sacyiga la sameynaayo safaa iyo marwa labadaas buurood oo sacyiga lagu sameeyo iyagana markaad safa istaagto iyo markaad marwo istaagtaba waad duceysanaysaa adoo kacbadii dhinaceeda u jeeda sidoo kale carafana waa la duceysanayaa iyadoo gacmihii kor loo qaadayo marka markii safa iyo marwo la taagnaa gacmaha kor waa loo qaadayay marka carafa la taagan yahana maalinka sagaalaadka oo la xajinayo iyadana gacmaha kora loo qaadaa adoo gacmahada hoos u laalaadaan ducaysan maysid qeybta labaad waa maxay marka waa qeyb axaadiistu ay ku tusinayso inaan gacmihii kor loo qaadaynin sida marka jumcada lagu jiro ducada uu khatiibku ducey duceynayo oo kale laakiin aan calaaqa la lahayn roobkii ama roobkii hala dalbo ama hala dalbo roobkii in maaragta la iska qaade haddii qofkii khudbeynayo khatiibka ah uu muuminiinta iyo muuminaadka u duceeyo ama ilaahay mujaahidiinta inuu gargaaro uu ku duceeyo jimcadii khudbadeedina lagu jiro imaamkuna gacmaha kor qaadi maayo dadkuna kor u qaadi maayaan gacmihi haddii imaamku uu gacmaha kor u qaado waa lagu inkirayaa buu leeyahay maxaa u daliila waa xadiidkii imaam muslim uu wariyey saxiixiisa ku wariyey oo cumaara ibnu ru'ayba inuu arkay bishr ibnu marwan oo nin madaxa ahaa oo mimbarkii taagan oo gacmihiisi kor u qaadaya wuu duceynaya gacmihii inu kor u qaada markaasuu wuxuu yidhi cumaara dhahay mogtaha qabax allahu haatayni lyadayni labada gacmood allaha xumeeyo yani foolxumo allah u diloo kale camal waay ama allah duleeyo laqad ra-aytu rasuula اllahi sal ly slm maa yaziidu an yaquula biyadii haakada waxaan arkay buu leeyay rasuulka alla sal ly slam oo aan ka ziyaadinayn inuu gacmihiisa saas yiraahdo marka fartiisa musabixada la yidhaahdo soomaalidu inay u taqaano murdisada unbuu kor u qaadaay fartaas keliya bas yuu ducada ku ishaaraay xadiidka muslim baa wariyey sidoo kale marka salaada lagu jiro oo la ducaysanayo oo labada sujuudood dhexdooda aada ducaysanayso ataxiyaadkii dambe kadib aada ducaysanayso iyo wixii lamid ah inaad ayagana gacmaha kor u qaado lama ogola qeyb saddexaad waa maxay in gacmihii kor loo qaado inaan loo qaadinba wax ku soo aroora ma leh asalku laakiin waa maxay asalku waa in gacmihii kor loo qaado marka la duceysanayo sababtoo ah aadaabtii ducadii ka mid tahay in gacmihii kor loo qaado marka la duceysanayo iyo asbaabtii keenaysa in ducadii la iska ajiibo oo ducadii qofka laga aqbalo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ina allaha xayiyun kariimun alle waa mid xishood badan oo deeqsina ah yastaxyii min cabdihi addoonkiisu ka xishoodaa idaa rafaca ilayhi yadayhi haddii labadiisa gacmood uu kor ugu qaado isagoo wax weydiisanaya alla waa uu ka xishoodaa an yaruddahumaa sifraa ayagoo eber ah oo faaruqan waxba loogu shubin oo waxba la siinin in la soo celiyo qofkii alla waa uu ka xishoodaa laakiin waxaa jira buu leeyay shiikhu xaalado ay raajix noqonayso inaan gacmihii kor loo qaadin daliil gaaraba yuusan ku soo aroorin oo diidan arrinkaa sida labada khudbo dhexdooda in la ducaysto marka la ducaysanayo in gacmihii kor loo qaado labada khudbo dhexdooda marka la ducaysanayo in gacmihii kor loo qaado iyaduna uma soo aroorin laakiin waxaa xoogaa muuqda oo raajixna ah inaan kor loo qaadin sababtoo ah ma garanayno annagu saxaabadii wax ka mid a oo markay ducaysanayaan labada khudbo dhexdooda gacmaha kor u qaada marka in gacmihii kor loo qaado markii labada khudbo dhexdooda la joogo xoogaa alla iska hubyuu leeyahay wax maaragtay aada u muuqda maaha qofkii marka gacmihii kor u qaado waktigaas isagoo cuskanaya in asalku uu yahay marka la ducaysanayo in gacmihii kor loo qaado ku inkiri mayno annagu qofkii aan kor u qaadin gacmihiisana marka uu ducaysanayo labada khudbo dhexdoodana iyadoo maaragtay lagu dhisaayo in saxaabadu aanay kor u qaadi jirin qofkaa isagana lagu inkiri maayo xoogaa arrinkuwa waasic buu leeya marka faaidada lix tobanaad waxay tahay ee xadiiska laga qaadanayo in asbaabtii ducada lagu ajiibayo ay ka mid tahay in alla loogu tawasulo rubuubiyadii rabbigeeyow rabbigeeyow rabbigo yaad leedahay oo xadiiska maxaa ku jira qofku markuu ducaysanayay qofkii musaafirka ah ee boorka lahaa oo safarkiisu dheeraa muxuu ku ducaysanaya yaa rabbi yaa rabbi yaa wuu kusoo celcelina rabbigeeyow rabbigeeyow waa tawasul marka ila waa magaca alla mogta rabbigu xadiisna waxaa ku soo arooray qofku hadduu yidhaahdo yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi in alla uu leeyahay war maxaad doonaysaa ama kelimad saas oo kale macnaheed uu yahay markaas kadibna ducadii waa laga ajiibaa marka xadiiskaa kolley waxaa la iska hubiya saxnimadiisa sidaa darteed ducooyinka badankood ee qur-aanka aad ku aragto waxaad helaysaa in lagu bilaabo yaa rabbi yaa rabbi salafka qaarkood markay maqleen qof alla wax weydiisanayo leh yaa sayidi salafka qaarkood markay maqleen qof alla wax weydiisanayo oo leh yaa sayidi wuxuu yidhi laa taqul yaa sayidi waxay qofkaas ku yidhaahdeen yaa sayidi ha dhihin ee sidii rususha ay dhihi jirtay dhaho yaa rabbi dheh rabbigeeyow dheh sababta alfaadii ducooyinka ee sharciga ahayd in laga leexdo oo laga tago waa qalad buu leeyahy sheikhu haba u arko isagu in waxan uu la imaanayo tacdiimka ay ku wen yihiin waana musiibo dadka lagu imtixaano zamankan dad fara badan lagu imtixaano waxaad arkaysaa sajci bay marka la imaanayaan duco macnaha sidii gabay oo kale ama laga dhigay oo hadalla isu eg lagu khatimayo oo aan macnaha wax nadaama ku socon sajcigaas ay la imaanayan mararka qaarkood waaba wax maaragtay la diidan yahaba waxayna ka leexdeen ay faraha ka qaadeen ducooyinkii sharciga ahaa sidaa darteed waxaan idiin dardaarmayaa buu leeyahay shiikhu inaadan ducooyinka sharciga ah ka leexanina oo aadan kuwa kala aadinina ilaa qofkii hadda dan gaara leh moogiye dantiisa gaarka ah oo rabbigiis inuu weydiisto uu rabo de waa masalo kale taas loo diidi maayo laakiin inaad yani sajciyaal aada la timaado oo hadalla maarata laisku toostoosiyo sida gabagii oo kale u eg oo aada dheerayso oo aada ballaariso wax asala malaha taas inaad asjaac aada la timaado oo sajci iyo hadal maaragtay laisku toostoosiyo yani laisku beegbeego ee si shicirka oo kale laga dhigay gabaygii oo aan asal iyo maaragtay meel loo raacaan lahayn waxay khilaafsan tahay wixii qofka munaasabka u ahaa hadduu alla wax weydiisanayo faa-ida toddobiyo tobanaad maxay tahay sheikhu wuxuu leeyahay waa ka digid xeel dheer oo laga digaayo in xaaraanti la cuno maxaa yeelay xaaraanta oo la cuno waxay ka mid tahay sababaha ducada lagu soo celiyo asbaabtii kale ee ducada lagu aqbalayay meesha haba joogtee maxaa u daliila marka taas waa hadalka rasuulka sal l slm uu yidhi fa annaa yustajaabu lidalik qofkaa dee xaaraanta cuna ee xaaraanta lagu barbaariyey sidee duco looga aqbalaya waxaan garanaynaa buu leeyahy shiikhu in xaaraanta oo la cuno allah naga nabadgeliye ay sabab u tahay qofku inuu ka leexdaba acmaashii wanaagsaneed oo diiniga ahayd inuu la yimaado maxaa yeelay qofka jirkiisu wuxuu noqonayaa mid maaragtay quuta wax faasid ah oo wax kharibaaya qofkii marka wax xun oo wax kharibaya cunto ka dhigtana oo yani quudkiisu u noqdo cuntadaasi way saameynaysaa waa tii raad ku yeelata allahu mustacaan wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online